baan nahay noolnaan rabnaa waxaan ku noolaannaan rabnaa wixii naloo heli kara dhar iyo dhuuni baan rabnaa hoy waa wano waa ansiyar male washa male busa male sano male rash male baba baana baba baana baba waxaan dalmaraynaa hadda ilaahay hana siiye wax san baan ilaahay ka dalbanaynaa wixii noo heli karoo islaam ana ka dalbanaynaa makaan waa rabnaa manfacan cunno waa rabnaa maryo aan huwanno waa rabnaa maal haddii naloo heli karo waa rabnaa wixii qof bili'aadan dad bili'aadan ku noolaadaanu rabnaa xoolo iyo dadkiina way isdaayey abaar baa radii ka dhacday aniga xoolahayga xoolaha dhumay ka mid yihiin anigu indhanayguma fiicna xoognayguma fiicna waanaad arkaysaa maatadii oo dhan waasan meesha dhooban haddii rabbi ha noo gargaaro wax noo gargaaraanu rabnaa anigu soo bulshadaan ka mid ah waxaannu ku nimi dad aan gaadiid wadan oo dameero wadan oo awr wadan oo weel wadan oo wax laale wax wataa aanay jirin dadkaasaannu ku nimi waxaannu ka codsaynaa fadhiga in nalo ka kaco soomaalida waxaa ku mahmaadaa dhicifka inta birta loo soo siduu bakhtiyaa haddii aan imika gacanta lagu hayo la sii dayn oo dadka baahan la siin dee kuwa haddeer nool baan berrito noolaanaynin waad ka warhaysaan nolosha ummadda soomaaliyeed waxay ku xidhan tahay waa xoolaha xoolihiina in ka badan boqolkiiba lixdan baa la sheegayaa hadda inay runtii dhinteen ummaddana waxaan ugu baaqayaa ilaahay inay u toobad keenaan iswalaalaystaan isu turaan wax istaraan markay isu naxariistaan dadku ayaa alla u naxariisanaya subxaanahu wa tacaala aadmiga turaabtiya markii ciidda lagu tuuro qof waliba wixii uu tabcaday yuu hortegayaaye naf kastana togay beeratay tii allah sugidhi waxba kuma tarayeen hadhow tol iyo saaxiibi iyagoo halkaa tuuran baa tiimbaba hoshiiye tankiya wadkaadina ma ogi taagodoo noqonay taakiya ilbiriqsiba mar baa dhimasha kuu taale adigoo wax tiigsanhaya talaf tiraahdaye tin xanuuna adigoo aan qabin yaa tugtugantaaye waxba inuu ku tornayn adduun lagu tusaaleeye intaan turuba kugu yeelin baa tala la gaaraaye toobadiiyo cabsadu waa intaa tubaha joogtaaye mar hadduu tagsado ruux waadii tacabkii kugu yeeli waxaa lagu wargelinayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed gaar ahaana kuwa reer puntland inay mar kale u kacaan kana jawaabaan dalabka dadka abaartu saamaysay oo ku sugan xilligan xaalad aan la dhayalsan karin iyadoo wixii tabarrucaad ahna lagu hagaajinayo akoonnada guddiga gurmadka abaaraha ee puntland akoonnadaas oo kale ah sahal akoon nambar afartan iyo saddex afartan iyo afar toddobaatan iyo toddobo sahal telefoon nambar lix boqol kow iyo toban laba boqol labaatan iyo labo ii dahab akoon nambar konton iyo labo saddex boqol soddon iyo saddex ii dahab telefoon nambar lix boqol lixdan iyo kow labaatan iyo shan sagaashan iyo sagaal toddobaatan iyo toddoba mar kasta oo aad lacag u diraysa nambarradaanna waxaa kuu soo baxaya magaca guddiga gurmadka abaaraha ee puntland ee mawaadinow sida asmaanka ku hay oo ka qayb gal taakulaynta dadka abaaraysan oo marna ha ku bakaylin wixii aad awooddo farriintan waxaa idiin soo gudbinaya guddiga gurmadka abaaraha ee puntland waxaadna kala socotaan reeryow daljir